dhegaystayaal marka hore rabadaan kariin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaynu warbixinteenna aynuku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa gobanimo ee magaalada hargeysa oo u waramayay shabakadeennan caalamiga ah ee raadiyo togaharar ayaa si faahfaahsan uga warbixiyey dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga oo maalmihii u dambeeyey aada u fiicnaa waxaana dadweynahaasi ganacsatada ahaa si wadajir ah ay xukuumadda iyo mas-uuliyiinta baanka dhexeba ay uga dalbanayeen in xal kama dambays ah laga gaadho lacagta qalaad ee doolarka oo saameyn xoogan ku yeelatay lacagteena shilinka somalilan isla markaasina ganacsatadaasi waxay shacabkeenna si buuxda uga dalbanayeen in lacagteena shilinka somalilan la isticmaalo waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa waxaan jeclaa saaka inagoo ku sugan suuqii weynaa ee gobanimo waxaan jeclaa inaad iga warbixisay dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa wallaahi aad buu wanaagsanyahay suuqa cawta magacayga waxa la dhaha cabdisamed maxamed axmed waxa suuqa dhaqdhaqaaqa ka daan kaaga warma aad buu wanaagsanyahay inkastoo dadku aad u sii jeclaa in maanta doolarku aad uga sii jabo si ay aad wax ugu iibsadaan mar kastaba waxay ku xidhantay shilinka somalilan oo hoos u dhacay inuu suuqa xarakaadka ayuunbay ku xidhantay matalan dadkeenii dan yartahay oo kale wax ma iibsanayaanoo suuqii ma soo gelayaanoo dharkii madaga gadanayaan niyo dadka hadiyo jeer waxaan doolar baa lagu iibiya doolarkii marka dadkii u bedela qaarba kaa kacayaba oo koodhanaya maanta sixirkiibana ma gaadhay lacagta waxaa ilaahaynahay naga soo jebiya doolarka suuquna uu xarakaadku soo wanaagsanaanaya iyo rabadaan karim dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ee bishan barakaysanaya rabadaan gabagabadeeda aynu ku jirno
bismillaahi raxmaan raxiim walaal magacayga waxaa la dhahdaa mukhtaar cusmaan daahir suuqa haddii aan ka warramo ciidda aad buu wanaagsan yahay waxa weeyaan waa bisha ay dadku inta badan dharka aad nooga iibsadaan waxa weeyaan markaa aad buu u fiican yahay maalmahan shan iyo tobankii dambe laga bilaabo suuqu aad buu u fiican yahay aad iyo aad buu wanaagsan dadkuna kaasoo annaga iibinayno muxuu ahaa carruurta aad baa loo iisayaa bishan kulley waa wax isla wada ogyahay waxaa yar jirta matalan doolarkao kale waa yar qaali dadkeennii danyarta ahaa intay suuqii soo galaan ma iibsanayaan dharkii u diyaargarowgii iiddii oo kale ama dharkii kale caadiga ahaa ma iibsanayaan haa kolley taas saamayn bay leedahayoo dee doolarkaas saamayn buu ku yeeshay markaa kolley dadkuna kala dabaqaday ahaayeenoo dadka dee dabaqadda hoosea marka horeba waxay iibsadaan dharkan jaban ee waddooyinka lagu iibiyay inta badan dadkan kale dabaqada sare ayaa suuqan weynee gobonimo soo gala oo dharkaa qaaligaa iibsada marka kolley saamayntu way jirtaa oo kolley dee iidii hore la mid maaha marka alxamdulilah haddana waxba la iska iibsadaa carabka waxaad ku yar dhufatay iidihii hore kale labada keebaa wacan matalan rabadaan tan iyo rabadaanihii hore ina soo dhaafoo kale
niyow waxaad is odhanaysaa iminka baryahan dambe ninka lacag yar haystaaba maryuu keenaa magaalada markaa maryihiibaa meel walba ka furan markaa dadkeennii iyo maryihiibaaba kala batayba markaa dee laba suuq baa jiri jiray ugu weynweynaa magaalada suuqa waaheer iyo suuqa gobonimo markaa dee suuqyo kale waxa xaafadii baa macalaa dhar la dhigay markaa taasaa keentay inay ay dadkii baahaan oo suuqiintii ka yaraado waxaan jeclaa adoo ka mid a ganacsada suuqa gobonimo ku dhex ganacsanaya caasimaddeena somalilan bal hadda dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa sidee alaabtan kala duwaneeda halkan ku gadaysa loo iibsadaa muddadan aynu ku jirno bisha barakaysan ee rabadaan magacaaga ku bilow magacaaga maxamuud aadan cali baa la dhahaa waxaan ka mid ah shaqaalaasha suuqa gobonimo ku jooga suuqa dhaqdhaqaasha wallaahi dee imika waa tobankii dambe ayaa la galo waxaan kule wuu iska fiican yahay hadda wallaahi dee nimca lagu jira waxaan kule waa rabadaan kariim baan leesaa insha allah
iiddiina foodayna soo saartay matalan dharkan iyo alaabtan kala duwanoo kale dadkeennii danyarta ahaa oo kale suuqii ma soo gelayaan ma iibsanayaan wax haa wallaahi dadkeennii danyartaa way soo gelayaanoo markaa markay ciiddu soo gasho dadku wax lacaga dee soo gasho ma waayo wax meelaha jaari wax ka soo qaadan markaa wallaahi lacagtu aad bay iska si fiican bay xuyisaa maan kuley dadka danyartan aad baan ula saanaa qiimo jaban baan wax ka siinaa markaa aad bay aan ula saanaa run ahaanta su-aashan kuu soo gabagabaynayaa waxaa weeye waxaa jirtay mas-uuliyiinteena baanka oo kale waxay la dagaalamayaan lacagtii qalaadee doolarka oo saameyn xoogan ku yeelatay lacagteena shilinka somalilan doolarkii welima yar dhacsan iyo hoos moo soo dhacayaa wallaahi doolarka muddooyinkan dambe si yaroo hoos buu soo dhacay laakiin muddo muddo ka saddex saatan uu sii soconayaa maalmo kuyo jabo haddana maalinta dambe uu noqo soconayaa sarf sarf
waa tahay dhegaystayaal weliba waxaynu kaga jirnaa warbixinteenna aynu ku eegayna dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya waxaan jeclaa adoo ka mid a ganacsadayaasha ku ganacsanaya suuqa ballaadhan ee gobanimo bal hadda waxaad iga warbixisaa dhinaca dhaqdhaqaaqa suuqa inagoo ku guda jirnaa gebagabadii bisha barakaysan ee rabadaan magacaaga goblow bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed saleebaan ciise waxaan ka mid ahay ganacsadayaasha gobanimo ee suuqa gobanimo ka shaqaysa inta badan t v-ga qaranka horta marka koowaad iyo marka labaadba aad baan ugu mahadnaqayaa inuu la socdo idaacaddeena qaranka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa waddanka ka jira gaar ahaan caasimadda oo ay ka warhayaan bal ummaddu siday waxu iibsanaysa ay u kala ganacsanayso runtii hortay suuqu sanadkaa maanta wuu ka wanaagsan yahay intii hore waanuu fiican yahay oo si wanaagsan bay dadku u adoogeydo raxmaadkii alla iyo waynoo deeno dadku way iska jeeb wanaagsan yihiin dharku ha iska qaali ha ahaado laakiin wallaahi way wanaagsan yahi suuqa dhaqdhaqaaqiisu oo dadka iyo annaguba oon isla faahnaa waxaanu kala iibsanayno suuqa iyaguna aad buu wanaagsan yahay walaal
kolley iyadoo rabadaan tahay su-aashan kugu yar celin doonaa waxaa jirta in doolarkii oo kale waxaa laleeyahay waa yar qaali oo salo yar kacsan yahay arrintaa lacagta doolarka ee saamaynta ku yeelatay in xoogan shilinkeennii somalilan idinkama dareenteen oo suuqii ma laga dareemayaa suuqa wallaahi walaal haa si aad iyo aada looga dareemayaa sababta oo ah waxa weeyaan walaalo dee waxay dadku garanayaan maaho doolarkii markuu kaxsan yahay ama wa ka dhaadhicin kari mayse qofkiiba markaad ku tahay intaasoo kaashakeen wuxuu kuleey waar maahae naga tagdee kuma siinano intaasoo lacaga annaguye oo isqabsi badan baa halkaa ka imanaya isbedelkiiba xitaa dadkii dee dhib ku imanaysa markaa aad anigu waxaan u jeclaan lahaa qarankan aan u gudbin lahaa in lacagteenna xoogga la saaro oo aynu wax ku iibsanno waxna kusey markaynu dibadda u baxnana dadka la yidhaahdo doolarka qaata oo baanka kala baxa marka kale laakiin la yidhahda shilinka somalilan somalilan dhexdeeda ha ka shaqeeyo waxaan jeclaa bal in adoo ka mida ganacsadayaashii dhinaca suuqa goobinimo ee caasimaddeena somalilan dhinaca dhaqdhaqaaqa suuqa muddadan aynu ku jirno bisha barakaysan gebagabadeedii ee rabadaan bal dhinaca dhaqdhaqaaqa suuqa siduu u socdo sidee wax loo iibsanayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa madar axmed ka tirsan ganacsatada suuqa gobanimo ee magaalada hargeysa runtii markay rabadaanta noqoto ganacsiga suuqu kor buu kacaa daytay marka hore iibsiga raashinka iyo howlaha marka dambe shan iyo tobanka dambe ay gaadhana waxaa loo diyaargaroobaa dabaaldega farxadda ciidda oo yar iyo weynba dharka loo iibsado oo waxyaabaha guryaha alaabta loo iibsado marka inta badan runtii wuu soo kor buu soo raba kor buu kaca dhaqdhaqaaqa suuqu adarka saadee suuqa maanta iyo shalay iyo ilaa dara toolaba dadku aad bay wax u iibsanayaan carruurtii wax loo iibinayaa aad suuqa ugu dhow jirta oo u buuxaade suuqu aad buu camiran yahay maaha markaa aad buu fiican yahay dhaqdhaqaaqa suuqu uu wanaagsan yahay maasha allah insha allah waxaan rajeynaynaa inuu intaayan kasii badan bay noo wanaagsanaaday biidnillah
matalan dadkeenii kale shacabkeena oo kala duwanaa waxbay iibsanayaan oo waxay ugu diyaargaroobayaan ciiddii barakaysnayd ee rabadaan waa tii dalkeenna ay abaara ku dhufteen inkastoo ilaahay naga soo jabay abaartaasi iyaduna waxaa jirtay lacagtii qalaad ee doolarka oo saameyn ku yeelatay lacagteena shilinka somalilan arrintaa lacagta doolarka ma laga dareemay suuqiyo arrintaa ma dareenteen aad aad baa loo dareemay walaal tusaale hooyada iibsata tamaandhada ama subaxii toban kun oo shilin suuqa la soo geli jirtay maanta tobankii kun waxba uma jaro maanta soddon kun iyo labaatan kun bay u baahan tahay noloshii rasmiga ahayd shaygii aan iibin jiray een shalay toola halka doolar aan aan hal doolar markaan toddobada kun ka qaadi jiray shanta boqoloo shil maanta toban kun oo shil buu maraya qofkii aan maanta anigu tusaale waxaan ahay jilmadle wax sii iibiyo alaabta dukaamada dib wax uga sii iibiya qofkii aan wax ka sii iibiyo markaan shan iyo laba doolar ka siiyaan awal shan iyo toban kun ka qaadi jiray maanta waxaan ka rabaa labaatan kun iyo wax ka sii badan qofkan marka dambe wax sii iibinaya siduu wax u sii iibinaya khalkhal dhinacaasaa imide adigoo qofkaad shan doolar shalay toole kaga qaadanaysay shan iyo soddon kun ead maanta rabtaa konton kun oo somalilanna wax ka badan inaad ka qaado inkamkii dadka soo gelayeyna isma bedelinoo ma kordhin lacagtii waddankuna qiimaheedii aad buu u dhacay marka xaalado badan ha saameeyaan oo xoolaha oo inaga de istaagay oo doolar badan inaga soo geli jiray ha saameeyo doolarka badanaya dibadda inooga baxaa ha saameeyo ode alaabtan bagaash dalkeenu wax soo saara male alaabta bagaashka la soo iibsanayo dhan doolar baa dibadda lagaga soo iibsadaa qaadkiiba isagana iminka doolar lagu bixiya markaa saamaynta ugu weyn boqolkii doolar maanta suuqa waxba uguma taro cashuurtii oo korodhay oo iyadana reydkii doolarka kor loo kiciyey iyo iyo qaybna cashuurtii lagu kordhiyey iyaga laftarkooda waa saamayn oo sanadkii hore iyo sanadkan alaabtu sanadkan waa ka yara qaalasantay sanadkii hore waxaasoo dhanba saamayn bay ku wada leeyihiin waxaas gabagabadii su-aashan kugu soo gabagabayn lahaa waxa weeye anoo kaaga mahadnaqaya jaaniskaaga adila wadaagtay adoo sooman een, waxaa jirta mas-uuliyiinteeni baanka dhex oo kale ama mas-uuliyiintii wasaaradda ganacsiga oo kale si ay iskaga kaashadaan arrintaa doolarka maxaad halkan fariin aad u marin lahayd gabagabadii
wallaahi niyow hadday banki tahay iyo hadday xukuumad tahay iyo hadday ganacsado tahay iyo hadday shacab tahay arrintani waa arrin issue national issue weya waa arrin qaran in intaa laga baxo dadka ganacsatada ah iyo dadka bankiga iyo horta bankigu kow wuxuu u baahan yahay inaanu noqon banki dowlad ku tirsan inuu noqdo banki isagu isku tirsan oo keligii meel taagan oo dhaqaalihiisa la xooleeyo bankiga banki m- socon maayo banki miisaaniyad yar maalin walba miisaaniyadda qaranka loogu soo daraa bankiga noo noqon maaye hee waa in la- waa in maxaa la idhahdaa waa in dee bankigii banki dhisan oo isagu sidiisa u shaqeeya oo lacagta maamulo oo shuruucdiisu u dhammaystirantay noqdaa samadare waa in bankiga ganacsiga la sameeya wixii uu dee banki bankigani banki ku noqon laha wax ku maamuli lahana dowladdu waa inay daw samaysaa hadday sharci tahay iyo hadduu dhaqaale u baahan yahayba dowladdu waa inay siisaa Een, taa waa mid dee niyow ganacsatadeeni maanta iyagaa suuqa xortaa gacanta ku haya waa ganacsigeenna waa suuqa xortaa doolarka iyagaa maamula wax walba iyagaa maamula deeni inta iyaguna dadaali karayaan shicibkii dee loo turo waayo maalinta sixir baro dhaco moobilka maanta halka doolar ee berebeerhka maanta gac- lagu shubtaa moobilka laba iyo toban kun oo shilin baa qofka laga qaada shalay tolo toddoba kun buu ku shubanaya qofku sixir bararkii wuu saameeyo kii berebeerhka ku shubanayey kii wax iibsanayay cunto soo dejinaya cuntadii ka saameeyey shirkiyad cid walbuu saameeyey marka haddii bal in layskugu tago oo runtii laga wada tafaxayto ayaan de ku telin lahaa waana arrin aad baan kaaga mahadnaqay sheekh Xasan, aad baan mahadsantahay. waa tahay adoo ka mid ah ganacsatadii ku dhex ganacsanaysay suuqeena gobanimo ee caasimadda somalilan waxaan jeclaa inaad iiga warbixisid dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa muddadan lagu wiji- guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan oo dabayaaqa ah dhaqdhaqaaqa bishan rabadaan ee aan ku jirno anigoo magacaygu yahay khadar xasan xuseen Ee, haddii aan kaaga warbixiyo dhaqdhaqaaqa suuqa wakhtigan lagu jiro dhaqdhaqaaqa suuqa iminka intaan dambe tobanka dambe iminka shan iyo tobanka dambe iminka la galay aad buu u- u fiican yahay intii hore suuqa waxaad mooday inuu waxoogaa basaaradii abaarihii lagu jiray iyo ee, suuqu yar xidhan yahay ilaa aan aan u ahayn sidii rabaanadii hore looga bartay haddana iminka sida uu soo dhaamaya sida ayaamihii dhowey tole uu soo dhaamayo aad buu u soo reynaya Marka, wa- waxaan rajeynaynaa in dadku maxaa yidhi, waxa- waxaa jira sicir barar baa jira aan weli dadku aanay iyo abaarihii aanay dadku weli kasoo kabsan marka dadkeenna dee wax iskaga noolaayeen la- xoolihii la dhoofinay wixii iyaguna xidhmay marka insha allah waxaan jeclaan dalinayda suuq saanna sii dhaami doono oo dadkuna say caruurtii waxu iitiyaan ay eh, u helaan eh, nolol maalmeedkooda saasaan rajeynaa in suuqna saan dhaami doono insha allah
kolley su-aashan kugu soo gabagabayn lahaa waxa weeye kaftanaha iga ahaatee een, maanta qarankeeni waxaad la socotaa een, soomaaliya ayna daba socoto ay noo soo bu-aysa oo run ahaanteeni iyadoo rabadaan tahay iclaaminaysa dagaal ay nagu soo qaadayso Een, maxaad halkan fariin aad u marin lahayd hadday tahay maamulka taagta daran ee muqdisho fadhiya hadday tahay puntland taa soo bu-aysa na daba socda maxaad halkan fariin aad u marin lahayd Ay, intaa somalilan dhisnaydba dee waa mid dhabarjeebin ay nagu sameynayeen ay doonayeen inagana ragaadiyaan laakiin dee waxaynu odhanaa dee horta dagaal islaam baynu labadeen dhinac dagaal- dagaalku labadeen dhinac tukanno uma fiicno dee dagaal wiilna wiil kuma dhashay wiil baa ku dhintee dee dagaal inaanay nagu soo degdegin oonay inoo haysanin inay dee awood leeyihiin oo waxna yeeli karaane inay inagu awood leenaho ay inagu cid walba aynu maxaa ahayday iska celin karno aynu sh- ayaan hawada u marinayaa oo aanay nagu soo degdegin oo dadka islaamka ay soo lugoynayaan caruuraha yaryar ay dadkooda kasoo kaxaynayaan inaanay aanay aanay dadkooda aanay seejirin ma nolan lahaay oo ay dagaalada iyo waxaanay naga daayeen oo dad islaamayno bila rabadaan baa lagu jiraayay bishaa khayrka aan aan ka wada shaqayno khayrkeeda aan ka wada shaqayno oo labada dhinacba ay joojiyaan dagaalada iyo colaadda oo khayr lagu wada noolaado oo meeshana nabad ay ahaato ayaan- ayaan jeclaan lahaa ayaan u marinaya hawada
waxaan jeclaa saaka inagoo ku sugan suuqii weynaa ee go- go- gobonimo waxaan jeclaa inaad iga warbixisay dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa wallaahi aad buu wanaagsan yahay suuqa cawta magacayga waxaa la dhaha cabdiseen maxamed axmed waxa suuqa dhaqdhaqaaqa ka daan kaaga warma aad buu wanaagsan yahay inkastoo dadku aad u sii jeclaayn maanta doolarku aad uga sii jabo si ay aad wax ugu iibsadaan mar kasta waxay ku xidhanta shilinka somalilan oo hoos u dhacay inuu suuqa xarakaadka ayuunbay ku xidhanta matalan dadkeenii danyartaha oo kale wax ma iibsanayaanoo suuqii ma soo gelayaanoo em, oo dharkii madaga gadanayaan niyo dadka had had iyo jeer waxaan doolar baa lagu iibiyaa doolarkii marka dadkii u bedela qaarba kaa kacayaba oo koodhanaya maanta sixirkiiba nooma gaadhaya lacagta waxaa ilaahayna inaga soo jebiyey doorarka suuquna uu xarakaadku soo wanaagsanaanaya iyo rabadaan karim alaan idiga yar warbixisid dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ee bishan barakaysan ee rabadaan gebagabadeeda aynu ku jirno
بسم الله الرحمن الرحيم والله مقعيقة وحلا هذا مختار عثمان ظاهر سوق هديان كور موعيدة aad buu wanaagsan yahay waxa weeyaan waa bisha ay dadku inta badan dharka aad nooga iibsadaan een, waxa weeyaan een, markaa aad buu u fiican yahay maalmahan shan iyo tobankii dambe laga bilaabo suuqu aad buu u fiican yahay aad iyo aad u wanaagsan dadkuna waa- de waa kaasoo annaga iibinayno muxuu ahaa een, carruurta aad baa loo iibsayaa bishan kulley waa waa wax la isla wada ogyahay waxaa yar jirta matalan doolarkoo kale waa yar qaali dadkeennii danyarta ahaa intay suuqii soo galaan ma iibsanayaan dharkii eh, u diyaargarowgii iiddii oo kale ama dharkii kale ee, een, eh, caadiga ahaa ma iibsanayaan haa kolley taas saamayn bay leedahay oo een, dee doolarkaas saamayn buu ku yeeshay een, markaa kolley dadkuna kala dabaqaday ahaayeen oo dadka dee dabaqadda hoose marka horeba waxay iibsadaan dharkan jaban ee waddooyinka lagu iibiyey inta badan dadkan kale dabaqadda sare ayaa naga naga- ayaa bac- suuqan weyn ee gobonimo soo gala oo ee, dharkaa qaaligaa iibsada marka kolley ee, saamayntu way jirtaa Ee, oo kolley dee idii hore la mid maaha marka alxamdulilah haddana wax waa la iska iibsadaa carabka waxaad ku yar dhufatay iidihii hore kale labada keebaa wacan matalan rabadaan tan iyo rabadaanihii hore ina soo dhaafoo kale
leo waxaad is odhanaysaa imika een, baryahan dambe een, ninka lacag yar haystaaba maryuu keenaa magaalada marka maryihiibaa meel walba ka furan een, markaa dadkeennii iyo maryihiibaaba kala batayba marka dee laba suuq baa u jiri jiray oo ugu weyweynaa magaalada suuqa waaheer iyo suuqa gobonimo marka een, dee suuqyo kale waxa xaafadii baa macalaa dhar la dhigay marka taasaa keentay inay ay dadkii baahaan oo dee suuqii intii ka yaraado waxaan jeclaa inaad iga yar warbixisid muddadan aynu ku jirno bisha barakaysan ee rabadaan aakhirkeeda bal dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqu siduu u socdo gaar ahaan suuqan gobonimo oo aad ku dhex ganacsatid ood ka mid tahay ganacsatada ku dhex ganacsatay caasimaddeena somalilan
Een, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal gobon een, suuqa markaynu eegno amba dhaqaaqa bishan rabadaan ee khayrka badan horta aad buu u fiican yahay intan yare dhexda aad mooday inuu aakhir shaar yar jiray laakiinse dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadku waa xarakaad ka duwan sanadihii horeynu aragnay oo aad runtii oo uga fiican boqolkiiba boqol aye kolley waxaad carabka ku yar dhufatay in sanadadii hore way ka yar xarakaad badan tahay oo dadku si wacan ay u iibisanayaan in eh, maxaa sababa la odhan karaa marxamaadkii dalkayna ka da'ay maxaa sababa u sababa la odhan karaa saddex nooc- saddex j- waxba way sababeen kow raxmaadkii inoo dooda dhulkii qaboway oo dadkii miyigayna ku een, xoolo dhaqatadii ma garanaysaa ee roobkii ay heleen oo madarkii khayrka qaba ilaahay inoo dejiyey iyo dadkii xagaaga oo waddanka ku soo biiro waqtigii ay tahay een, labadaasba way koosgareeyeen iyo jawiga waddankoo isbedelo dee de- maamulkii waddankuna dowladdiina isbedeshay ay cusub tahay saddexaasba waxay keeneen runtii inuu waddankii isbedelo oo jawigii iyo ma garanaysaa suuqiiba uu aada u wanaagsanaado
kaftana ha iga ahaatee suuqoo kale maanta in haddii dab ka kaco waddooyin yararoo gaadiidkii dabdumisku soo mari kara ma laha in mustaqbalka ma filaysaa in suuqa loo sameeyo la habeeyo oo loo sameeyo waddooyin yararoo haddii matalan dhibaata dha- ka dhex dhacdo kale ama dabqaabsadoo kale si laba filaana gaadiidku ay ugu soo gurmadaan Een, runtii way jirtaa arrinkaad sheegaysaa laakiinse waxaan ku kalsoonahay madaxweynaheena cusub ee, muuse biixi cabdi oo runtii xarakaad fara badan oo xagga waxqabadka uu ka muuqdo ayaynu ka suganaa inuu isbeddel weyn uu ka sameeyo waddooyinka iyo damdamiskaba hadduu ilahay raaco.
aad baan kaaga mahadnaqaya adoo sooman jaaniska idila wadaagtay aad baad umahadsan tahay dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyey aniga oo ah caydaruus cismaan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba waad mahadsantihiin intayna warbixin warbixinta la mid a aynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgeliyo
sabki nabigiyo qonkiisu banayo an asxaabta raacne sooma ramadaanta sabki nabigiyo qonkiisu banayo an asxaabta raacne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرت الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرة موتني سوما رمضان تا سكرت الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرة موتني سوما رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سجينة كما هرير نارتي لك السلام يا شيخ عمر رمضان وبشان سجينة كما هرير نارتي لك السلام يا شيخ عمر رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري